أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobbadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah sidee xaalku ahaa maanta magaalada muqdisho dhammaan goobaha ganacsiga ee suuqyada oo albaabada loo laabay maxay tahay waxa ay ka cabanayaan ganacsatada ee shaqa joojinta keenay saako waa xadde bakaaro waa kaasaa runahaantii waa tun waxaan leenahay waa arrin aad looga naxo maanta boqolka door la tuuraad iyo shan door naga go'ayso faa'iidada aan meesha u taagannaa maxaa waay oo qoraxda iyo runtii aantii aan dhiigga aan u shubayna ii sheeg runtii waaba iska xirna bakaarona saako waa kaasaa haddaba lacagaha baadda ah ee kooxda riddada soomaaliya ku soo rogta reer muqdisho maxay tahay waxaa uga qorshaysan kaalin intee le'eg ayayse hay-adda i m f ku leedahay mashruucan dhaca muuqda ah warbixin iyo falanqayn qoto dheer ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah dalka isutagga imaaraadka carabta oo heshiis lix boqol oo milyan ku kacaya ku maalgeliyey mashruuca korontada dabaysha ee etoobiya warbixin ayaan ka soo gudbin doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee wilaayaadka islaamiga ah xaaladda filistiin duqaymaha khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad maqlayseen caawaan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaan ku daafuri doonnaa waa baad kale oo la huwiyey magaca canshuurta waa iskuday kale oo lagu doonayo in lagu boobo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed kadib markii madaxda riddadu ay ka soo jeesteen hantidii shakhsiga ahayd iyo tii caamka ahayd ee bulshada ka dhexaysay waa qorshe abaabulan oo ay soo hindistay i m f si loo kabo nidaamka dhaqaale ee xukuumadda maqaarsaarka ee fadhigeedu yahay muqdisho oo ahaadaan ku sii hoobanaya kadib markii reer galbeedka saliibiyiinta ah iyaguba u taag waayeen inay bixiyaan qarashaadka ku baxaya kooxdan ay ku tiir iyo tacab beeleen labaatankii sanno ee la soo dhaafay sida ku cad qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda xukuumadda riddada baadda cusub ee lagu soo rogay shacabka caasimadda ayaa dhigaysa in qof weliba oo suuqyada wax ka iibsado laga jaro lacag dhan boqolkiiba shan waxayna tani si isku mida u saamaynaysaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn shacabka muqdisho oo markii horeba dhibbanna u ahaa boobka riddada ayaa muujiyey diidmo iyagoo si cad uga soo horjeestay inay bixiyaan lacagtaasi waxaana maanta istaagay gebi ahaanba dhaqdhaqaaqyadii ganacsi ee ka socday suuqyada waaweyn ee muqdisho kadib markii ay ganacsatadu sameeyeen shaqa joojin saako waa xadde bakaaro waa taasaa run ahaantii waa tan waxaan leenahay waa arrin aad looga naxo xilligan waa xiliyaasha aan shaqaysan jirna aniga runtii maantana aaday u xiran tahay bakaaro inkastoo soomaalida lagu soo kordhiyey maalin walba waa cashiro cusub oo canshuur ah waxaan u xirna waxaa waaye maanta boqolka door la tuura haddii shan door naga go'ayso faa'iidada aan meesha u taagannaa maxaa waaye oo qoraxda iyo runtii aantii aan dhiigga aan u shubayna ii sheeg runtii waaba iska xirna bakaaro dhan saako waa kaasaa faanoola faraga noqodno ganacsada saako waa hal mid ay noqdeen saaka banaanbax waxaan diyaar u nahan inaan dhiig u shubno waa kaas bakaarownasaa kuwa xiran yahay leenkan waa leenkii jimlooyinka lagu gadaayey waa jimlooyinka tafaariiq xataa maaha iswada raacsanna wadadaasna waa wadadii carwa limoni suuqyada bakaaro saakeen miluuq walba aamaro saas ayay u wada xiran yihiin hadday saan kusii socoto bakaaro waxay noqon doontaa meel la dhahay lama degaan shacabka ganacsada waa kuwaasa maanta waxay haayaan ma laha run ahaantii maanta waxaa waaye bacyaasha inaan ka qaadanay canshuurtaanna canshuur ah ogolaan doona ma lahan canshuurta waxaan ka jecelnaha inaan saas geedaa u fafrino ma fahamta derbeesha u fafrino runtii suuqan waa suuqa halbooliya bakaaro u ahaa oo dhan walba bakaaro ka shidnaa waa suuqa keliya ee loo soo shaqa tegi jiray dal iyo dibadba marka laga soo tago ganacsatada waxaa iyaguna tallaabadaas mid la mida qaaday dadka wax iibsanaya oo iyaguna ka soo horjeestay inay bixiyaan baadda cusub waxayna sheegeen in kooxda riddada mar kasta ay ka qaaddo lacago xaddaaf ah haddana aysan jirin wax ay ku soo celiso runtii dadku waa saamaynayaa dadka dabaqada hoose ah aa weliba ugu sii daran oo aad u sii saamaynayo sababtoo qof walba haddii uu wax gato iyo hadduu wax soo galaanba five percentage ka jarmayso dabcan waa dareemi kartaa marka xilligaan waa dee xaaladdu iska adag tahay oo muxuu ahaaye canshuuruhu iska badan yihiin muxuu ahaaye dadka dan canshuuro kale usii dheeriya oo oo maaragtay sanadla ah sanadlaa laga qaadaa dukaamada waa la canshuuraa guriga kirada sidoo kale canshuur gooniya laga qaadaa canshuurta alle xaddaaf ahayd marka hadda wax gooniyo hadda wadankuna hadda moogtahay waxbarasho lacag la'aana ama isbitaallo lacag la'aana ama sarfeed lacag la'aana dadka hadda ma helaan marka xilligan iyo xaaladan adag oo waddanku weliba dhaqaale la'aan uu maaragtay kaash la'aan uu kasii jiro maxay ahayd in lagu soo aadiyo muxuu ahaye canshuur noocaana runtii waxay isleeyahay caqabad badanaa ka imaan doonto bulshaduna in badan waxaan isleeyahay ma aqbali doonaan isleeyahay sidaba waxa la canshuuraayo faa'iido iyo iyo iyo maaragtay iyo iyo iyo cost looma kala saarin soomaa marka maadaama qofku waxaa la canshuuraayo faa'iido ma ahan sideed waxa waa qofku wixii dakhli soo galaya wixii baxaayo un baa percentage daaragtiya ugu dhufanaya marka qofkii marka aniga waxay iga gato qofkii lacagta aan siiyo kastamarkii aniga dana mataqaana lacagta ii soo wareejiyey lacagta ii dhacday labadii dhinacba waxa waaye canshuuraa taabanaysa si kastaba ha ahaatee wuxuu noqon doonaa dhaqankiinkiis aad u adkaan doontaa kulli waa ogaanaynaa laakiin waxaan u arkaa in lagu degdegay ganacsatada soomaaliyeed bulshada hadda weliba xilligu lagu jira waxaa lagu jira xilli aad u adagaa lagu jira wax walba waxay iska yihiin waa adag yihiin hadda bariga dhexoo kale ama shidaalkii ama ganacsatada adeegyadii iyo duba ay ka soo qaadan jireen waxaa laga yaabaa in qiimo koror badan oo ku yimid marka haddii canshuur kale oo la saaro waxaan isleeyahay iyadana caqabad kale noqonteed oo soo korortay ganacsatada lagama qaadi doono kolley dadkaa lasii saari doonaa marka waxaan u arkaa kolley in lagu degdegay marka mar kastaba dhibku wuxuu ku dhacayaa shacabku ku dhacayaa iyagoo weliba heesato shaqalaan badan oo baahsan oo dhallinyarada iyo waa uun dhibaato ku soo korortay shacabka dhibaato ku soo korortay weliba si gaara magaaladan keliya u saameynayaa sida hadda xogta aan helayo qorshahan ay la timid kooxda gurguurta waxaa sidoo kale ka soo horjeestay xildhibaanno ka tirsan riddada oo ka qayliyey boobka bareerka ah ee lagu hayo shacabka caasimadda ee aan iyaga lagala tashan iyagoo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin dadkana ugu baaqay inaysan bixin canshuur ku sheegan waxaannu leennahay shirkadaha amar uma haysataan haddii dawladdu idiin hanjabto y tiraa shati baan kala noqonayaan idinka lama noqon karaan wax amara oo ay u haystaan inay ka gooyaan dadka lacag ma jiraan wasiir u haysta sharci inuu ku soo rogo dadka canshuurna ma jiro waxaa lagu sixirgoosanayaa kenyoo kale kenya lacag kaashahay leedahay kenya akoonti lacag qofka loogu diray leedahon jaajgaraynayn qofku dhowr obshin buu helayaa qofkii u baahan oo asagu joyskaysa keela ayaa embesaha wax ku gata annagu wax joysa ma lihin kaash ma lihin bangi intaa halkan lacag looga shuba aad ka qaadanayso magaceedii isla saacaddii ma lihin wax sharci ah oo la saari karaa ma jiraan waxba haa bixinina sharci linkuguma lahan xaqna ma ahan meel la aadaysa lama xaqiijin karo waxaan intaa rabaa inaan ku daro qof kasta oo qaangaar oo aqli ilaahay siiyey dawladdu waxay ku dhisantahay waa canshuur ay ka qaadaa dadkeedu laakiin canshuurtu waa inay leedahay sharci iyo xeer inay leedahay in la og yahay gacan aamin inay gelayso in damaanadqaad shicibka ay ka baxday ay ka haystaan adeeggii ay ugu baahnaayeen dawladda inay ku celinayso intaa haddaysan jirin waa khalad iyo baad wax laga qaadayo isagoo dareensan kacdoonka kaga imanaya bulshada iyo duufaanta ku soo fool leh ayuu xalay khudbad ka jeediyey murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya waxa uu ku calaacalay in lacagtaasi uu doonayo in uu ku kabo maleeshiyaadkiisa ku duruufaysan furimaha dagaalka ee hubkii iyo saanaddii laga soo furtay lugna ku yimid muqdisho askariga maanta furuntiga taagan oo ay ugu dambeysay kuwa saakay maqaayadii ay ka shaahayeen bambada loo dhigay ee maxaan ku rahda degmada dayniile ee hadda ugu dambeysay ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas ee ah muxuu ahay cawilcinaha loo suubiilaya lacagta yareed dowladdu dakhli kale ma qabto su'aasha la isweydiinaya ayaa ah sidee shakhsi lagu aamini waaye saadka maleeshiyaadkiisa kuna iibsaday suuqyada loogu aamini karaa lacago malaayiin dollar ah oo uu ku andacoonayo inuu wax ugu qabanayo hooyooyinka iyo carruurta duruufaysan ee uu maalin cad guryahooda boobay waase ayo qofka waxqabad ka sugaya nidaam ay xatooyadiisa ka qayla dhaamiyeen kuwii tabantaabinayey ee sannad weliba liiska ugu dambeeya uga jira dowladaha ugu musuq maasuqa badan dunida ugu dambayntii shacabka reer muqdisho ayaa la soo baxay xeelado ay uga badbaadi karaan in la boobo hantidooda waxaana maanta suuqyada qaar wax lagu kala gadanayay lacagta shilinka soomaaliga maadaama baadda riddada keliya ay saamaynayso lacagaha moobeellada la isaga diro ee loo yaqaano mobel maniga inkastoo lacagta shilinka soomaaliga iyaduba ay wajahaysa duruufo adag gabaabisna ay ku tahay suuqyada soomaaliya kadib markii loo dulleeyey dollarka maraykanka qiimaheeduna uu hoos u dhacay waa hagaaga dhegaystayaal weli waxaana ku guda jirnaa xaaladda la xidhiirta lacagahan baadda ah ee murtadiintu ay ku soo rogeen shacabka muslimiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho haddaba maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah falanqayn ayaan ku samayn doonnaa iyo wararkii ugu dambeeyey iyo xaalka guud ee magaalada muqdisho waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsantaha faysal maalintii koowaad waxaa maanta xirnaa suuqyada ugu waaweyn magaalada caasimada ee muqdisho oo uu ka mid yahay suuqa bakaaraha oo ah mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn geeska qaaradda afrika gaar ahaan ee dalka soomaaliya maanta suuqa ayaa haawanayey waxaa hakad ku jiray isku socodka gaadiidka dadweynaha waxaa la arkayay suuqa oo cidlo ah maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada ayaa isku dayay inay gudaha usoo galaan suuqa oo ganacsatada si qasab ah ay ku amraan inay albaabada u furaan dukaamada laakiin ganacsatadii ayaa mar hore kasii hayaamay warbaahinta oo gudaha u gashay suuqa ayaa muuqaalo ay kasoo qaaday waxaa ka muuqanayay gebi ahaanba suuqa oo haawanaya waana markii ugu horreysay oo suuqu sidaan uu xirnaado muddo ku siman shan iyo toban sannadood ganacsatadu waxay ka cabanayaan lacago baad ah oo kooxda ridada ay ugu yeertay canshuuro taas oo la duldhigay ganacsatada iyo dadka suuqyada ka adeeganaya ee shacabka caadiga ah si siman arrintu waxay sii xoogeysatay markii khamiistii lasoo dhaafay wasaaradda maaliyadda ee kooxda ridada ay soo saartay bayaan ay ku sheegayso in lacag dhan shan boqolkiiba laga qaadayo qof walba oo wax ka iibsadaa bakhaarada iyo carwooyinka waaweyn gaar ahaan adeega digitaalka ee loo yaqaano maragenti oo ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta tusaale ahaan tani waxay ka dhigan tahay in kooxda ridada waxgadasho walba ay ku leedahay lacag dhan shan boqolkiiba haddii tusaalahaan usoo qaadano qofkii wax ku iibsada labaatan dolar waxaa ka go-eysa lacag dhan hal dolar qofkii kun dolar dukaan wax kaga iibsadana waxaa ka go-eysa lacag dhan konton dolar xaaladdu meel adeeg ay gaartay dhaqaalaha magaalada muqdisho ayaa saddexdii bilood oo lasoo dhaafay aada u sii xumaanayay shaqa la-aanta ayaa dhallinyarada iyo bulshada ku dhex faaftay wax kala gadashada bulshadana aad ay u yaraatay lacagaha naqdiga ayaana suuqyada gabaabsi ka ahaa ganacsatadu waxay leeyihiin kooxda ridada sidii aan ugu dulqaadanaynay dulqaadka waa naga soo idlaaday waxay bilaabeen lacaga baad ah oo ay ugu yeereen canshuuro taas oo tirabeel noqday tusaale ahaan marsada ama dekadda caalamiga ee magaalada muqdisho marka markabka uu kusoo xirto oo shirkadda lagu magacaabo albayrak ee turkiga uu leeyahay ay soo dejiso wiishku marka uu containerka ama kartoonka badeecadda ah uu kasoo qaado markabka canshuur ayaa ku bilaabanaysa kooxda ridada canshuurteedu waxay ka bilaabanaysaa siddeetan dolar oo ay qaadayso waxay ugu yareen waaxida tayadhowrka oo magacyeel ah looguna talagalay in lagu xooleysto afartan doolar waxaa qaadaya waxay ugu yareen iskaan ayaa la marinaya ayaa laleeyaha badeecadan shan iyo labaatan doolarna konteenarada dhaqidda ayaa lagu qaadanayaa badeecadii markabka ayaa laga soo saaray konteenarka ayaa laga soo saaray lacagtaas waxaa laleeyaha waa konteenar dhaqid kooxda riddada ayay u dhacaysaa gaariga kasoo sharaacda oo xamuulka kasoo qaada dekeda muqdisho ilaa uu kasoo gaarayo suuqa bakaaraha ee weyn waxaa ku baxaysa lacag dhan shan boqol oo doolar waxaa si dheer isbaarooyinka tirabeelka ah ee u yaala degmada xamarweyne degmada xamarjajab degmada wardhiigley degmada howlwadaag intaas oo baad ah ayaa ganacsatadii laga qaaday arrinta xusida mudan ee sida aadka ah baraha bulshada layskula dhex maraya waxaa ka mid ah in qarashka gaariga xamuulka ah ee dekada muqdisho ilaa iyo bakaaraha oo shan kilomitir aan dhammayn ku baxaya oo gaaraya shan boqol oo doolar uu laba jibaar ka badan yahay gaariga xamuulka ee kasoo shiraacda dekada berbere ee soo aada magaalada hargeysa hargeysa iyo berbere xisaabta ku darso waxay isku jiraan boqol iyo lixdan kilomitir gaarigaas waxaa ku baxaysa laba boqol iyo konton doolar oo keliya intaasi waa kooxda riddada oo keli ah lacagaha baad ah ay canshuurta ugu yareen ee ganacsatada ay kaga soo qaataan dekada muqdisho ilaa suuqa bakaaraha bal aynu eegno dhanka shirkadda turkiga albayrakh ee dhaqaalaha ay qaado lacag ka badan boqol iyo sagaashan doolar oo adeeg ah ayay ka qaadanaysaa konteynar walba lacagahaas tirabeelka ah ee canshuuraha lagu sheegay ee ganacsatada laga qaadayo ganacsatadu waxay ku qasbanaynayaan in badeecadaas dadka danyarta ay saaraan dadka danyarta waxaa ka mid ah ruux ku xamaasha gaari gacan qof garab rarata ah oo caday wadooyinka ku wareejiya runtii marka lagaga sheekeeyo qisooyinka naxdinta leh ee muqdisho laga soo warinayo iyo sida ay u dhiban yihiin dadka danyarta ah waad murugoonaysaa marka maxaa dhacay saacadihii lasoo dhaafay shalay gelinkii dambe markii uu soo dhowaaday waqtigii kooxda riddada ay u qabatay shacabka in lacagahaas canshuurta dulsaarka ay ku bixiyaan dadkii oo idil ayaa waxay ku yaaceen shirkadaha bixiyo lacagaha danabaysan sida e v c-ga iyo edahabka bangiyadii ayaa dadku hor tubteen waxayna ka codsanayeen shirkadaha in ay siiyaan lacagahooda ammaanada ah dadku waxay shirkadahaas hordhigayeen su-aalo gar oo ah war ammaanada haddii aadan noo xaji karina nagu soo wareejiya lacagteenna markaas ayaa waxaa dhacay qalqal maaliyadeed oo bulshadii oo idil saameeyey waxaad ogtahay in xalay kooxda riddada hogaamiyada ugu sareeya xasan garguurta u hadlay maanta barqadii waxaa laga hadashiiyey ninka wasiirka maaliyadda ee ku magacaaban shirkadaha isgaarsiinta qaarkood xalay fariimo ayaa u direen macaamiishooda oy leeyihiin ma jirto lacag idinka go-eysa laakiin damaanad qaadkaas iyo dejinta ay sameeyeen shirkadaha isgaarsiinta maamulkooda dhaqangal ma noqonin oo maanta waxaa lasoo warinaya dadka wax ku iibsadaa hanaanka loo yaqaano emerjantiga in lacag u dhiganta shan boqolkiiba ay go-eysay weli khalkhalkii maaliyadeed ayaa ka jira magaalada muqdisho dad fara badan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in haddii tan ay u dhaqan gasho kooxda riddada la ysugu imaan doono lacagaha yar dadku wax uga iibsadaan e v c-ga iyo e dahabka taasna ay musiibo weyn ku noqon doonto dhaqaalaha bulshada xaalad aada u adag ayaa magaalada muqdisho laga soo sheegayaa wax kala gadashadii ayaa aada u yaraatay waxaana suuqa ku yar lacagaha kaashka ah oo qof walba wuxuu ka baqayaa in lacagihiisa ay marsato kooxda riddada waa dhaqaala boobkii ugu xooganaa ee ka dhacaa ee dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya bilowgii sagaashameeyadii su-aalaha kale laisweydiinaya waxay tahay lacagahan tirabeelka ah ee lagu soo rogay shacabka iyo ganacsatada si isku mid ah halkee la geyn doonaa madaxda kooxda riddada maba qarsaninba sida lacagtan ay wax ugu maareynayaan waxay sheegeen in lacagtan ay ku samaysanayaan maleeshiyaad alashaadladiri murtadiin ah xasan gurguurta oo xalay hadlayay wuxuu sheegay in lacagtan mushaar ay uga dhigi doonaan maleeshiyaadka murtadiinta waxaynu ognahay in kooxda riddada ay xaalad adag marayso oo dhanka dhaqaalaha ah dowladihii reer galbeedka ee dacmin jirana ay ku mashquulsan yihiin dagaalada khaza iyo ukrein marka waxay ku qasbanaadeen in maleeshiyaadkooda ay ku maalgeliyaan lacagaha ay ka baadaan shacabka muslimiinta ah waxaana aad u adag baa la leeyahay sida bulshadu ay ugu hogaansami doonto lacagahan iminka loo soo dhigtay in dadka shacabkaah laga qaado way soo dhaaftay canshuurihii xaddhaafka ah ganacsatada la saarayey wixii ganacsatada laga qaadan karay waa laga qaatay hadda waxaa loo soo dhigtay dadka danyarta ah ee wax ka iibsanaya dukaamada iyo baqaarada faysalow haddii aan iftiimino madaxda kooxda riddada waxay sheegaan in lacagahan ay qaadayaan ee baadda ah ay yihiin canshuuro laakiin xaalku sidaas ma ahan soomaaliya kama jirto wax dowlad ah oo u adeega bulshada tusaale ahaan adeegyadii muhiimka ahaa ee la rabay in bulshada loo qabto sida biyaha korontada caafimaadka iyo waxbarashada dhammaantoodba dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah waa kuwo bareefad ah oo si khaas ah ee dadku lacagahooda ugu bixiyaan shirkado maxali oo ganacsina ay ka qaataan dunida dowladaha canshuuraha noocaana qaada waa kuwo isxilqaamay oo dadkooda wax walba u qabta laakiin kooxda ridada oo ah kooxo qowlisata ah sidaasi ma ahan dekadii ugu weyneed ee dalka iyo garoonkii diyaaradaha shisheeye ayaa gacanta ku haya halka dowladaha kale iyagu ay maamushaan dekadahooda garoomahooda isla markaasna canshuurta dadka ay ka qaadaan dadka ay ku celiyaan oo waxbarashadii caafimaadkii wadooyinkii iyo dhammaanba adeegyada bulshada ayaa lacag la-aan ka ah dunida laakiin meeshaan lacagta soo xarooto qowsarada gumaysiga ee murtadiinta ayaa jeebka ku shubta waana dhac caadi ah oo aan geedna loogu soo gabanin runtii casrigan aan nool nahana dadka lama ilduufin karo oo dadku wax walba ayay ka dheragsan yihiin meeshuna dowlad kama jirta waa koox qowlisato ah oo ciidamo shisheeyataan geedooda ku joogto ilihii dhaqaalahana u gacan gelisay dowlado shisheeye oo wax madax banaanin la yidhaahdo habay ratay aan haysanin falanqeeyaasha arrimaha dhaqaalaha waxay leeyihiin habdhaqankan kooxda ridada ay la timid waa wixii laga dhaxlay awaamirtii ay ka qaadatay hay-adaha maaliyadda kufriga dunida sida hay-adda i m f ta loo yaqaano iyo waxaa loogu yeero bankiga adduunka oo sanadkii lasoo dhaafay markay sheegeen in deymihii ay ka cafiyeen soomaaliya waxay siiyeen awaamir ah in dadka ay ka qaadaan lacago canshuur adag ah waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta waxaa alaaba halkan ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta faafreeb warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada gado ayaa maanta weerarka miin ah mar kale waxa ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo gurmad u soo sameeyey maleeshiyaadkii shalay galab kamaa intaa lagula beegsaday inta u dhexaysa degmooyinka doolow iyo luuq ee gobolka gado waxaana kamiinka maanta lagu dhaawacay hal askari sidoo kale weerar ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay ilaa laba murtadiin ah halka lagu dhaawacay hal kale laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada ishakani ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee xoogga ay ku haysato saliibiyadda kenya waxaa lagu dilay howlgalkaasi hal askari oo kenyaan ah halka lagu dhaawacay mid kale mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xeerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka elele oo hoos taga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dalka isutagga imaaraadka carabta oo heshiis lix boqol oo milyan ku kacaya ku maalgeliyey mashruuca korontada dabaysha ee etoobiya dowladda dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta oo caan ku ah la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa bilowday in ay mashaariic horumarineed ka fuliso etoobiya si ay u xoojiso xabashida xoogga ku haysata dhulalka muslimiinta shirkadda laga leeyahay imaaraadka waxay lacag dhan lix boqol oo milyan ku maalgelinaysaa mashruuca aisha win project kaas oo laga rabo in uu noqdo midka ugu ballaaran geeska afrika ayaa lagu yidri war lagu daabacay wakaaladda wararka ee e n a heshiiskan waxaa kala saxiixday wasiirka maaliyadda etoobiya axmed shide iyo guddoomiyaha guud ee shirkadda imaaraadka xuseen al nuweys bishii lasoo dhaafay dowladda imaaraadka ayaa etoobiya u gacangelisay boqol iyo labaatan gaari oo ah nooca gaashaaman ee casriga ah waxaana la sheegay in gaadiidkaas lagu qalabaynayo ciidanka etoobiya ee boobka ku haya badda iyo beriga soomaaliya xiriirka itoobiya iyo dowladda dabaririfka ah ee imaaraadka ayaa waayadii dambe aada u sii xoogeysanayay waxaana xukuumadda abudubai lagu eedeynayaa in ay dabada ka riixayso heshiiskii ay gaareen muuse biixi iyo abiy axmed kaasi oo la rabo in lagu qaato qeyb ka mid ah xeebaha soomaalida imaaraadka ayaa horey ula wareegay gacankuweynta dekedda berbera oo hadda ay maamusho shirkadda d b wold waxaana imaaraadka saami dhan tobaniyo sagaal boqolkiiba dekedda ka siiyey dowladda itoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa weerar ka miin ah u dhigay askar ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda riddada maali weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay gobolka mubti waxaana ay mujaahidiintu ku dileen ilaa shan iyo toban murtad mujaahidiinta ayaa soo khaniimaystay hub leh noocyo kala duwan iyo hal gaari oo kuwa dagaalka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabaxday balse waxaan ka soo qaadanaynaa masar oo cambaaraysay qarax maleeshiyo lagu laayay oo muqdisho ka dhacay dowladda riddada ah ee masar ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku cambaaraysay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho kaasi oo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo kor u dhaafayey afartan askari bayaan saacado ka hor ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda riddada alqaahira ayay ku sheegtay inay ku cambaareynayso howlgalka ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen goob isku imaatin ah oo maleeshiyaadka riddadu ay kaga sugnaayeen degmada dayniile halkaasi oo allaha fadligiis lagu dilay shan iyo toban murtadiin ah halka lagu dhaawacay tiro intaas ka badan warka ka soo baxay dowladdan riddada ah ayaa ku soo beegmaya xilli khudbad uu saacadihii lasoo dhaafay jeediyey murtad xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ku qirtay in askar looga dilay howlgalkan qaraxa ah oo lagu beegsaday in ka badan afartan askari oo maleeshiyadiisa ka tirsan waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa jarmalka oo dhimaya taakulada militari ee ukrein wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa ka soo xigatay ilaawareedyo ka tirsan dowladda jarmalka in dowladdu qorsheynayso inay dhinto taakulada militari ee ay siiso dowladda ukrein miisaaniyadda sanadka labada kun shan iyo labaatanka ayaa la go-aamiyey in taakulada militari ee ukrein la siiyo la dhimo lana siiyo kalabar intii horey loo siin jiray taasoo ah hoosudhigid aad u ballaaran ilaawareedyada ay soo xiganayso wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa sidoo kale tilmaamay in xukuumadda jarmalka aanay dooneynin in sanadkan ay wax kordhin ku samayso taakulada militari ee ukrein la siinayo inta ugu badanna ay ixtimaadi doonto lacagaha ruushka uga xaniban dalka jarmalka aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee soomaaliya ka taagan waxay ahayd lacagihii baadda ahaa ee kooxda riddada ay ku soo rogtay shacabka muqdisho shacabka caasimada oo tallaabadaasi ka jawaabaya ayaa maanta xiray inta badan goobaha ganacsiga iyadoo suuqyada ugu waaweyn ee dalka ay ahaayeen kuwa haawanaya xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa tahay dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaan soo gudbin doonnaa xubintii aan ku eegi jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo ee yahuuddu ay ka wadaan magaalada khaza iyo si guud xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi waxaana la socodsiiya walaalkeen suhayb cabdulaahi aad waad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad maalinkii saddex boqol toddoba iyo tobanaad ayay socdaan xasuuqyada ka dhankaha dadka rayidka ah ay qidaaca ay ka geysanayaan ciidanka gumaystaha yuhuudda si la mid ah maalmihii horena saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay xasuuqyo ka dhan ah dadka shacabka reer filistiin faysalow goobihii saacadihii lasoo dhaafay duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah mandiqada khan yunis sidoo kale mukhayamka nuseyraad ee bartamaha qidaaca dhaca magaalada rafax oo koonfurta dhacda iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan waqooyiga waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxaa lagu sheegay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay cisbitaalada magaalada khaza lasoo gaarsiiyey ilaa shan iyo labaatan shuhada ah halka dhaawacyadu ay yihiin ilaa toddobaatan iyo laba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun sagaashan iyo sagaal ruux halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo laba kun lix boqol iyo sagaal kale waa sida ay sheegayso waaxda caafimaadka magaalada khaza halka haddii aan kaga gudubno xasuuqyada ka dhankaa dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda waxa ay fuliyeen weerar kala duwan mid ka mid ah weeraradaas waxaa lagu beegsaday askari yahuud ah oo lugeynaysay oo gaarayay ilaa toban askari wuxuu si gaar ah uga dhacay magaalada talul hawa sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxay weerar qarax ah ay la beegsadeen askar ka tirsan cadowga oo ku sugnaa magaalada khan yunis khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana soo gaaray sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin weerarada ay fuliyeen waxaa ka mid ahaa weerar saaruuq ah oo lagu beegsaday askar yahuud ah oo ku sugnaa khan yunis sidoo kale weerar sawaariiq ah ayaa jiray faysalow oo lagu beegsaday isla fariisimo kale oo cadowgu uu ku lahaa isla magaaladaasi dhanka kale ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda oo hadlayay ayaa sheegay in wadahadallo culus ay ku jiraan ay ku doonayaan in maxaabiistooda loogu sii daayo waxa uu sheegay in kooxaha muqaawamada filistiin ay yihiin kuwa hortaagan wadahadalladaasi maadaama ay ka soo horjeesteen shuruudo cusub oo netanyahu uu keenay toddobaadkii lasoo dhaafay xubintii aan kusoo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiina caawa halkaas ayaan uga bixinaa بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu isla soo gaarnay markanna wilaayada bokool maamulka islaamiga ee wilaayada bokool ayaa soo bandhigay laba askari oo taa'ibiin ah oo ka soo goostay safka maleeshiyaadka maamulka ashahadala dirirka ah ee loogu yeero koonfur galbeed mid ka mid ah maleeshiyaadkan waxa uu ka mid ahaa kuwii murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka yuganda waxa uu ka soo shaqeeyey qaybo ka mid a galgaduud isagoo taa'ib ah ayuuna iska dhibay wilaayada bokool markii toobada loo qabtay kadib idaacadda andalus ayaa waraysigan la yeelatay anoo magacay leerow cabdiraxmaan xasan cali leerow oo deegaanshiina iyo baydhabo ciidamada murtadiinta yaa ku bahi ilaahay aan ku taba busheeni wali hati iyo hati ku dambana iniana kashaqey mafadow iniana raha mafadow ini lang iyo kumid hata asalaamu calaykum her inan meelaraayis mafadow lanki hati ka jaroona ma inku digey anti ilaahay ha ku hanuuni diintaha rahan muslimiintaha rahan yaa inku dige murtadiinta meeku ku biiray deegaanka leerow weejid anoo meylaraayisi baydhawha ku tabi weejidkooy dad oo lasi sabro argay sabarkii isku gali maka aalan askar maka aalan sabarkaas la sabro meen malaya warhaydo oo meylaraayis sabaryaalko meylaraay haydo baasiya gagamaan la guraaya ka aalay walay khiyaani maayan madina saasun oyahan mabagala faneed bacda askaruwa leeri qaabka siitiana askar kanagadi lanko abdulaayiriso eraanga iyo tashkiili oo in sheegada murtadiinta madaas inka wiinay ah iyo tashkiili walbeese meylaraayis koydii hore ana dameeree haada jari dameerka oo dhimadi walaalow dameerka ingada eri abeenadii dameerka ingadan eri war dameer may ku fadaas hababa ani haydii wal meylaraayis weliya shalbadee ani wal kii qoray boonooyin kaara ku dherigaasi lafaa kiin ogogaan habaay eri saasa meylaraayis qaab noocaas ayaa iigili weejida gorilisi weejida gori kaqaaday marka weejida gorininisi weejid hoob ana ku tabi baydhawin bay walaa koorsado koorso koorso dheereer lamada bilood ee yaa baydhawaha ka qaadani waloo training ay wal smailerice dhoola tusay wal dabrid ay wal saasa le training may dad siyaayay niman cadaan ah oo u k leraw ingiriisa marka qalbigay iyo niiday damiirkay yaa isii waayay in ana bahoo dhufays ana la gala marka niiday indiidi qalbigayna indiidi dadtiidaasaadi meilerice laan xanuunsan ahaa mashaqay korori sax waaye waana xanuunsanahay keliloo ahay kelida sidii daraadii ayaa kula shaqay waay howlgal hal howlgala galay halkaas howlgalna ma haaya nimankoo amaarado weejida ku dhuumati oo inshaada sidabuurad iyo dhaaysal meeliley lakadidilaay yaa halkaas howlgala hambani halkaas howlgalna wal dagaalay wal unana qobsadii oo meelarays marxaladaas iska dhiyani mujaahidiinta iyo murtadiintii ana la jari oo iska dhiyan ma jarna saani goosis iyo dhiigag iyo wal saasoo kale lay aragni meel lakajijiiday baktijo lakajijiiday lay aragni hanagani lay weejidka lay kanagani caqabado badan badan ciidan badan ala kulumi caqabadaas oo kumid ah xataa madiana shaqay waay heer may li ari la diray macnihii lankan al-shabaab oo li yara oo in sheegada anibi lahay taargidaysada idiitaa lakooy ani li iweydiyow la nagadi habeenada li iweydiyaayo may la raayso dad oo walaale oo muslimiin ayaa may yareynaniyow idiitaa wal rooga adii laka weydiyaayo dilkaa lahambahi gaabkeeda kabasida lahayti weydiya lere gaabka siiti ana hordhaanba mujaahidiinta alla hariiray dhowr bilood ana hala hariiray oo gaabana hakabaha ana weydiyaay yayoona tuungleo haaleen i walaayleha ogaaden muishi idiita ilakooya aragi marka gaabkasi yamailarayso aniyo misaragna ilaahayna shal badbaadi alxamdulilah haa meel muslimiinta hukumaaso shareecada islaamka laka waafaqsinye yakooy waana eed iyo eeda lahayn dhawaaye alxamdulilah dad muslimiin ah walaaladay ah ehelka ee garaabada yaankooy dadkaasiitiyana gacan furun hayo dhawaayan guruga caakeelakooy muslimiinta inshaani muslimiinta kabareeji walayin beesay beesilisi alxamdulilah beesadaasiitiina inaan ka shaqaysado awlaadeenan ka shaqaysado nafsadayna aan ka maarayo yaa fikridiya ka jaray alxamdulilah laakiin hadda murtadiinta la jaroona ma imbaaqay inay walaalaha muslimiinta meeliyo kooyaan diinta lanjahaado yaan baahanta diinta nkooyo meelarays injahaada yaasan ari lahayan axmaare oo hata kukoyti etoobiya iyo hawaash meelera kukoyti wadankigana guriga daarad ayaan ka dhisan oo burburiintii iyo dudumis iyo leenkoyti hoobii la dhihayd madaafiya la dhihayd wadanka adin dhalatay adiku naxaas muslimiinta ankoy has dhiib walha ka dhawaaye saana lahayn dhawaaye oo kale yalahakiin dhawaaye walmal in dhin gacan furunga lahay dhawaaye inshaada adina meellee ku iibga loo meelerays koyto eedkiin rajeey walaalaha oo muslimiinta kasaa'idan anoo hasan ukreyin sheega saagleeraw gobolka bokool dhaladi yaa may baaraday tukor yaa riiroonimi ona yaalami dafti ilaa markii jara murtadiin naarday hudurka ku darami hawdurat au bargal afar buloo ka jari dadka sagaal buloo ka jaren reeda ku seeday aradu durmay dadka taw baraya ilaanko dhuusa ilerayona ilaanko nabri oraa garadee ilkaama imamay baradi gurimalnaysiina ilaa markii jira amara nijey caranna ah amay baya taw barka ka jarni amar raawan oo bilaaka ilaa markii dadala dugudaay walgaable oo tumid yahay dadka baraagma ablaan ee sharmalka dhakada bilo sodon shee may baard ee meeli gaajini rafaadeen harana noogaada ee mari raagaga jire iyo aan in nijee iyo aan afar bilood ituma shan beri yataw baraka ka jarin meeliha may baarday dabdoran ha kamarin dhibaatooyin badan may baarday mereerani rafa ilaahay marshii jira tanaad korkayn fiignya ilaahay marsharday sidorna dhibaato laan kamari afar iyo labaatan saa may baarday may hunduraane mari raagaga jire hundurmiyoona maalnasinya bilamusaal kulahay farbalooda tumushan bermudin meeleh roog emeelina noogaada hamarar nishan farbalooda meelina kanasadanere harasi kowtin noogaada nishan harana meelela marshii jira farbalooda oneba la jara meelika neebsane beesi oneba bardi huwa meelinisi huwa bunasi amarela jira meelia daflukure heebtara rehe dhinagaasi oo galmudug jeege heebtee dhowr bilood todobaad oo siid koleen baa ka shaqayn gabalo eeldeer leen nijey eeldeerka ilaahay marshaa baarku dignaani reedanina gobol wargaalilenije eeldeer yoonay ruunigood madamay baarday jawaanka liisadaare madas toosan isa gobod laakiinsa naftarkiiday makajaran gurmadahaan mudo kabahi markeedahayn wal mahas goban eelikadeelim ilaahay marshaarde afarto lan oo nilijarte walka deeren may baarday namanka kale atwal ma deerne afarti lan ilaahay marshaa meelnooka dhamat dagaalwin mahaan waleerahayn maraata may baarde mti hulgal yona lagada wali ablan obsan mudata on may baarde lang ila mershi salad ni sidardan lanu apur belen gavin hulgal may baarde amti hulgal lagada le sador may baarde bor belen ni skishan wali ab may baarde obsadaya marka ila mershi jare marki an meeliyade siid bloodi wali jaran durkeeda leek jar idayn hamareeto fursan kaseed waysan yamay go aanse inaan waabas kugu dhaba sidii jeer oo kale goosaday may baarde meel hamare ilawno marka beajidaasi dambeysay marka wali go-aansay ilaahay marsha ini abuskugu dhabaho amar ilaahagana jara meeli muslimiinta ruwan lainaan ka nooloo damay sababo aan hankuba ilaahay marsha jira kumada nimankan inkastoo gaalalka tilmaamo magajogon faylahay oo iskugu dhahaba ilaahay marsha jira meeli muslimiinta ruwgdilay ka noolow adduunka isku dhawaygan ilaahay hanuuni may barade tawfiiqdi fadaw may bardia fuuqtaa laakiin weelka jifaday may baaki odkii dheegayo nay kiin dheegan dhatiyo inaas uu dhabaano ilaahay markii jiray miidu muslimiin jiroon lee ka noolaadaano sida joo degna ka gobsada asaanka baaya waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi